بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله ربي وسلامه عليه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليال بارك الله فيكم عاوي تاريخ تايصدح الاتنكا بشي رجب kun afar boqol siddeed iyo soddonkii hijiriyada oo waafaqsan labaatankii bishii afraad labada kun iyo toddobiyo tobanka waxaynu joognaa masaajidkii weynaa ee jaamac shariif amba loo yaqaano imaamu shaafici shariifkana ku magac dheer ayaynu fadhinaa waxaan u fadhinaa maxaadiradeennii labaad nadwadii amba silsiladdii maxaadiraadka ahaa xaalay waxaa inoo soo baxay maxaadaradii koowaad ee ku saabsanayd fadliga uu cilmigu leeyahay waa maxaadarad amba nadwadii lagaga hadlaayey cilmiga waxaa xalay noo soo baxday oonu ka faa'iidaysanay walaalkeen sheekh hadar oo ka hadlaayey fadliga ay ku saabsan markaa cilmigu uu leeyahay caawana waxaan u fadhinnaa masaajidkeennan oo ku yaalla xaafadda maxamed mooge waxaan u fadhinnaa maxaadaradii labaad oo ku saabsan caqabaadka daalibu cilmiga cilmiga ka hortaagan inuu barto ama mashaakilka daalibul cilmiga inuu cilmiga raadsado caqabaadka waxyaabaha ka hor imaadee dhibta ku ah waxay noo martiya caawa sheekheenii weynaa sheikhuna alfaadil sheekh khadar cabdilaahi badeed oo ku magac dheer badeed isagaa insha allahu tacaala inoo faahfaahin doona insha allahu tacaala waynu ka wada faa'idaysan doonaa waxaan insha allahu tacaala kolley hadal hadalka isagaa ina odhan doona waan mikrofoon ku wareejin doonaa insha allahu tacaala aynu ka wada faa'iidaysanno waa fursadda iyo jaaniska aan xaafaddeennu gaar u helna caawa waxaan ku soo dhowaynayaa sheekha falyatafadal shaykhuna biidni illaahi tabaaraka wa tacaala
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalayaal mowduucaas iyo kelimaadkaas ee sheekhu uu tilmaamay insha allahu tacaala ayaynu wax ka odhan doonnaa aynu wadaagi doonnaa mucawiqaatun fii طariiqi طalab اlcilm qofka daalibulcilmiga ah waxyaabaha hor istaaga daalibulcilmiga qofka cilmiga doonaya ee wax baranaya waxyaabaha ka hor yimaadey dhibaatooyinka cinwaanka haddaynu isdul taagno macnihiisu waxa weeyaan mucawiqaat waa kelmad af carabiya caa'iq waxaa la idhaha qofku marka uu soconaya waxyaabaha xaniba amba hakiya meeshu ku socday ee saliska ahayd dariiqa caadiya u toosan waxyaabaha ka hor yimaada amba haadaan iyo bohol ha noqoto amba wax kaloo taaga oo maaragtay hakinaya ha noqotee marka waxyaabaha ka hor yimaada qofka daalibulcilmiga ahi waa waxyaaba macnawiyaad ah buurina kama hor timaado boholina kama hor timaado laakiin waxaa jira boholo iyo buuro macnawi ah oo insha allahu tacaala aynu sheegi doonno haddii qofku uu ku guulaysto inuu ka tallaabo boholahaas iyo dariiqyadaas dariiqa waxyaabaha yaalla uu ku guulaysanayay inuu cilmigii xasiliyo ee cilmigii loo baahnaa haddii uu ku dhacana oo uu dhaafi waayana cilmigaasi aanu gaadhahayn ariiq cilmigu dee jid buu leeyahay wax kastooo la doonaa meel loo mara ayay leeyihiin xadiiska rasuulka calayhi salaatu wasalaam man talaba cilman yaltamisu fiihi man salaka ariiqan yaltamisu fiihi cilman rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa ka odhanaya qofka raaca jid jidkaasoo cilmi uu ku dalbayo xadiisku inagu soo laaban doonay hadhow haddii ilaahay ka dhigan laakiin xadiiska waxaa ku jira qofka raaca ariiq markaa waxaad dareemaysaa inaanu cilmigu ahayn wax qofka ku soo dega iyo wuxuu habeenkii intuu seexdo subaxii uu la soo tooso iyo wax la kala dhaxlo oo dhexaltooye ah ee inuu yahay wax la doono oo la raadiyo oo loo tacab galo oo lagu dadaalo inuu yahay qolyaha suufiyada ah ee dee iska habaabay meelo badan ka habaabay ayaa meelahay ku habaabeen waxaa ka mid a de dariiqa cilmiga oo idinku waxay leeyihiin cilmiga waa rafanaysaanoo kitaab baad akhriyaysaa waad soo kallahaysaa masaajid baad imanaysaa waad gaajoonaysaa qofku wuu rixlaysanayaa dal kaluu tegayaa wuu ka soo laabanayaa annaga ka iyagu waa dhuunta cilmiga iyagu dhuuntaa laga soo darsanayaa oo macnaha meesha ku jiraa waxa weeyaan waxay leeyihiin iyagu annaku cilmiga meel dhow oo xagga ilaahaya annaka malaa'ig baa noo keenta xagga ilaahay bay ka keentaa waana lagu shubaa marka alcilmu alladuniy waxa la yidhaahdaanu ayaanu qabnaa cilmi min ladun kariimin raxiim xagga ilaahay subxaana wa tacaala cilmi toos uga yimi oo dadkan dacafada ah ee taalka daran ee mudnibiinta aan soo marin khuraafaad aan biyo ismarin weeyaan cilmiga sharciga ahi sunne iyo xeer buu leeyahay sunnaha iyo xeerkiisu waxa weeyaan waa in dariiqiisa la raaco shuruud iyo calaamada ayuu leeyahay sumad iyo sawracna wuu leeyahay haddii qofka muslimka ahi uu doonaya cilmiga waxyaabaha la raba inuu sameeyo aanu samaynna cilmigii loo baahnaa qofkaasi inaanu xasilinahayn baa la hubaa cilmiga kolley fadliga cilmiga xale baa laga hadlay cilmigaas la dalbayo ee la raadinayaa cilmi kasta maaha culuumta waa la qaybiyaa waxaa loo qaybiyaa laba qaybood oo waaweyn marka hore qaybta koobaad waxa weeyaan waa alcilmu naafic alcilmu naafic iyo cilmi aan naafic ahayn cilmi waxtar leh iyo cilmi aan waxtar lahayn cilmiga waxtar kale inoo soo raac kaan waxtarka lahayn iska dhaaf de ragga qaar baa culuumta ay ku takhasuseen ee cimrigoodii ay ku dhammeeyeen ee shahaadooyinka ay ku sitaan ay ku soo ciraysteen ay ku soo bidaaraysteen haddii laguu sheega aad quslaysaa marka iska dhaafkaa cilmiga waxtar kale haddii lasii qaybiyo asal waxaa u culuumta shareecada waa laga yaabaa culuum ka mid a culuumta adduunyada inay cilmi naafic ay noqoto waa laga yaabaa laakiin cilmiga shareecada ayaa kow ka ah oo loo yaqaano alcilmu naafic cilmiga naaficana culimmadu waxay yidhaahdaan waa cilmiga deliilkiisa wata alcilmu naafic maa qaama cala adaliil waa cilmiga ku taagan ee ku qumay deliil min kitaabin aw sunna qaala allaahu wa qaala arasuul asxaabtii baa sidan u fasirtay taabiciintii baa sidan u fahantay cilmiga la yidhaahdo ee salka ku haya kitaabka qur-aanka ah iyo sunnaha nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo fahankii salafka cilmigaasaa cilmi naafica la yidhaahdaa cilmigaa naafica ah ayay culimmadu sii qaybiyaan waxay u sii qaybiyaan laba qaybood qayb la yidhaahdo alculuum alasliya alculuum alasliya amba culuumta qasdiga iyo ujeeddada wax loo baranayaba ay tahay ee sideeda loo doonayo cilmiga tawxiidka iyo fiqiga iyo xadiiska iyo tafsiirka waa culuumta asalka la yidhaahdo yacnii tafsiirka qofku inuu barto xadiiska inuu barto fiqiga inuu barto tawxiidka inuu barto waa culuumta asaasigaah waa culuumta asalkaa waa culuumta ay tahay qofka muslimka inuu ku dhabar jabo oo u gaajoodo oo u socdaalo oo u daalo oo cabsi uu maro culuumta qaarna waa culuumtaa culuum kaabaysa alculuum almusaacida amba culuum alaada culuum alaala amba alculuum asinaaciya culuumta la yidhaahdo culuumta qalabka waa qalab lagu fahmayo oo loo adeegsanaya culuumta asalka xadiiskii iyo fiqigii iyo tafsiirkii iyo tawxiidkii ayaa waxay u baahdeen qalab loo isticmaalo si loo fahmo oo loo garto culuumtaasina waa culuum lagama maarmaana waana culuum naafica cilmiga la yidhaahdo masalan culuumulqur-aanka iyo mustalaxa iyo usuululfiqiga iyo naxwaha luqa alcarabiya waxyaabaha la isku idhaahdaa waa waa culuumu alaala waa qalab waa cilmi lagu gaadhaya cilmiga asalkaa asalkooda culuum maqsuuda maaha mustalaxa iyo usuulufiqiga iyo luqa alcarabiya iyo culuum alqur'aanka iyo kuwa la midka ahi culuumta noocaas oo kale ahi waa culuum loogu talagalay cilmigii asalka ahaa in lagu fahmay ee ma aha cilmi sidiisa loo doonayo haddaad ku dhabar jabto oo keliya hataad ku dawakdo luqa alcarabiya oo culuumtii shareecada aad fahmi weydo ee culuumtii asalkeeda aad fahmi weydo oo fiqigii iyo xadiiskii kuwaanu tilmaamayna aanad fahansanayn amba qofku aanu baac u lahayn amba yacni fiiro dheeraada aanu u lahayn qofkaasi waa majara habaabay waxay ka dhigan tahay nin sinaacaadka adduunyada ayaa wax lagu fahmaa had iyo jeer sinaacaadka adduunyada wa- waxna waa shaqadii waxna waa wixii qofku uu ku shaqayn lahaa qofka doonaya masalan inuu xisaabiye noqdo oo meel uu ka shaqeeyo ama qofka doonaya inuu ganacsado noqdo oo ganacsi uu furto haddii cimrigiisa uu ku dhammeeyo siduu ganacsiga u furan lahaa sida loo barto ka warran shahaaduu qaadanaya wuxuu ku qaadanaya sida dukaan loo samaysto weligeena dukaan muu samaysan ma sii dhigo wuu dhiganayaa uun wuu daba taagan yahay shahaado kaluu qaadanayaa konton buu gaadhay afartan buu gaadhay toddobaatan buu gaadhay siduu u baranayay sida dukaanada loo furto iyo sida xisaabaadka loo sameeyo oo weligiina aanu ku shaqayn macno alla macno ay u leedahay oo wakhti daayac aan ahayni ma jirto marka culuumta la yidhaahdo eh, alculuum almusaacida amba culuum alaala waa culuum loo adeegsado culuumta asliga ah ee maqaasidda ah ee asliga ah middaasna niyadda inaynu ku hayno ayaa wanaagsan Eh, marka qofka daalibulcilmiga ah ee la eegayo iyo xaaladdiisa eh, intaananu cawaa'iqda bilaabin qodobka saddexaadan raacinaya waxa weeyaan wakhtiga qofka daalibulcilmiga uu haystaa waa qaali waa qaali waa waxa qofku wuxuu wax ku baranayo waa xilliga uu ku shaqaynayo waa waxa uu meel ku aadayo waa shaygu la beratamaya haddana zamanka iyo wakhtiga qofka daalibulcilmiga ahi wuu la beratamaa maanta yaanu cadceeddu kaa dhicin isaga iyo cadceeddi baa isbaacsanaya amba caawa cadceeddu yaanay kuu soo bixin adigoo aan waxaa samayn way isbaacsanayaan zamankuu la beratamaya qofka daalibulcilmiga ahi wakhtiga qofka daalibulcilmiga ahi uu haysto waa inuu fahamsan yahay noocuu yahay qofka ibni aadamka ahi ilaahay siduu u abuuray xaalada ayuu galaa marba waa si mar qofka nashaada ayaa ku jirta oo waa qof firfircoon dihnigiisa wuu soo jeedaa maskaxdiisu caadi bay u shaqaynaysaa waa qof aan daalanayn xilligaasoo kale waxaa jirta wax qofka la raba inuu akhrista iyo wuxuu barto mararka qaar waxa weeyaan qofka dihnigiisi maruu soo yaro daalay garaad waxaan jeedaa maskaxdii qofku iyo awooddiisu maray soo yaro- soo yaro daashay oo ay howlaha qaar soo qabatay masalan saaka subaxii buu ka lahay kitaab buu soo dhigtay mid kaluu soo akhristay mid kaluu soo daalacday kitaab buu soo dhigay isagoo waxoogaa irhaaq dareemaya iyo waxoogaa yar oo daala haddana qofku yidhaha waan daalana waan seexanayaa maaha xilligaasna waxay tahay waxyaaba oo ay tahay inuu akhristo ayaa jirta marka saddexaadna waxa weya waa xilliga qofku uu daalan yahay tamaaman waa xilli mutawasida oo iska itaal dar oo iska yara itaal daran yahay marna waa mar qofku uu kala daadsan yahay oo uu daalan yahay saddexdaa xilli insha allahu tacaala ayaan wax ka tilmaami doonaa ka koobaad xilliga qofka dihnigiisa iyo maskaxdiisu ay aadka u shaqaynayso waxaa la akhristaa culumta adag culumta adag sida masalan eh, cilmiga fiqhiga iyo usuululfiqhiga iyo naxwaha iyo waxyaabaha la halmaala waxyaabaha waxoogaa maskaxda u baahan iyo ku celcelinta iyo fikirka u baahan waxaa la akhristaa xilliga qofka maskaxdiisu ay aadka u furan tahay laakiin adigoo sidaan sheegaya waxoogaa soo dalo afar kitaab soo dhigtay oo soo daalay yara waxoogaa itaal daran haddaad isku qaado naxwe waad hamaansanaysaa uun fiqiguna waa saasoo kale waxoogaa muraajaco iyo muwaadabuu u baahan yahay marka qofku meel dhexe uu marayo ee maaragtay uu dihnigiisa waxoogaa soo itaal darreeyo laakiin aanu talax gabin xilligaasna waxaa la akhriyaa ee yacni tafsiirka iyo xadiiska iyo mustalaxa iyo waxyaabaha la midkaa yacni xagga fahan ahaan way ka fudud yihiin kuwan hore u sheegaya usuulu fiqiga iyo mustalaxa dee mustalaxaa jilicsan ee naxwaha iyo xadiiska dee xadiiskaa jilicsan iyo waxyaabaha la halmal axaadii- waxyaabaha faham badan oo dheeraadahoo aada loogu sdawakhaanu baahnayn marka qofku uu daalo ee uu talax gabsan yahay way tahay mararka qaar inuu yaro nasto laakiin wakhtiyada ugu dambeeya qofku wuxuu akhriyaabay culimmadu yidhaahdeen kutub aladab kutub altaraajum kutub asiyar waaltaariikh waاlthaqaafat alcaama kutubta masalan siirada waa waxa weeyaan waa kitaab shayiqa waxaabaad mooddaa qofka inay dib u soo noolaynayso qofku ay xiise gelinaysaa isagoo ad- adigoo daalan oo yaraa finisha oo maaragtay isha isha daba dhigaya haddaad kitaab siiraa soo qaato ama kitaab taariikha oo axdaas iyo dhacdooyin uu kaaga sheekeeyo dubaad u soo noolaanaysa marka xilligaasoo kale waxaa la akhriyaa kitaabta adabka amba suugaanta suugaanta waxba kama akhrino dee waan isgaranaynaa suugaanta way way nagu itaal daran tahay oo mal haddii qaarkiin xaaraan bay u haystaan baasha laakiin dee gabayadii iyo mahmaahaha iyo qasaskii qasaska murtida leh in la akhriyaa waxay qofka aad uga caawinaysaa fahanka shareecada aad uga caawinaysaa marka kitaabta waxyaabaha ka hadlaysa adabka iyo siiro siirada iyo taraajimu rijaal dadkii akhyaarta ahaa taariikhdoodii iyo dhaqankoodii iyo taariikh nololeedkoodii ee siirada rasuulka calayhi salaatu wasalaam aad bay u macaan tahay iyo athaqaafatu alcaama oo dadka qaar maanta cilmi gaara ay ka dhigteen ay ku dawaqeen kutubu athaqaafa waa iska xaaladaha adduunyada iyo waaqica iyo taxliilaadka amba akhbaarta ha noqoto amba axdaasta ha noqoto waxyaabaha noocaasa waxaa la akhriyaa xilliga qofku uu daalan yahay laakiin wakhtiga xilligiisa macaan qofka daalibulcilmiga waxaa la rabaa inuu akhriyo labada wakhtiyi hore waxyaabaha culumta shareecada asaaska iyo asalka u ah ayaa qofka muslimkaa laga rabaa guud ahaan ninka daalibulcilmiga ahi waa caalimka berito waa caalimka berri ninka yaanu isyaraysanin qofkuna meel fog waa inuu eego oo meel fog uu higsadaa culuwulhimma dee waxyaabaha cawaa'iqda ka mida inkastoo mawduuceenna aanay ku jirin waxaa ka mid a waxyaabaha cawaa'iqdaa waxaa ka mid a qofku hamadiisu ay yaraato hamadiisa iyo fikirkiisa iyo meesha uu higsanayaa inay meel dhow noqoto ayaa ka mid a waxyaabaha cawaa'iqda kolley inoguma jirto maaragtay inaynu caawa wax ka tilmaanno laakiin qofka maanta daalibulcilmiga ah ee kitaabka sita ee xalqa tegaya ee masaajid tegaya ee kitaab kale soo dhiganaya ee wax akhrisanaya waa caalimka berito marka sida maanta uu yahay suuraddiisu sida maanta ay tahay iyo dadaalkiisu ayuunbuu noqonayaa hadhowta markuu weynaado haddii qof maanta iska yaro fadhiyo oo maaragtay wax badan aan qabanayno hal kitaab uu ku filan yahayoo inta kalena maqaaxida iska fadhiya ama meelaha ka sheekeeyo qiila waqaala ku maararooba dee qof iska hadhowta yar weynaadayoo dee culumta shareecada waxoogaa ka yara yaqaana oo macno badan aan lahayn ayuunbuu hadhow noqon doonaa marka xaaladda qofku maanta uu ku jiro ha ku qiyaaso xaaladaada maanta waxay muraayad u tahay amba suurad waxay u tahay xaaladaada berito markii qofku weynaado haddii ilaahay ku noolaysto oo cimriga uu kuu dheeray marka qofkii caalimka ahaa fadligiisii qofku waa inuu eegta rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa kii lahaa fadlu alcaalimi cala alcaabid ka fadli calaa adnaakum rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyay qofka caalimka ahi qofka aan caalimka ahayn wuxuu ka fadli badan yahay sidaan anigu uga fadli badanahay kiina idinku hooseeya waxaad dareemaysaa muslimiintu waa darajaad way kala fadli badan yihiin waanay kala qiimo badan yihiin markaa muslimiinta ka ugu liita iyo rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo muslimiinta ka ugu fadliga badan ah amba dee makhluuqaadka ilaahay abuurayba ka ugu fadliga badan ah intay isu jiraan ayay isu jiraan qofka caalimka ah iyo qofkaan caalimka ahayn sidaasoo kale rasuulka calayhi salaatu wasalaam mar kale waa kila fadlulcaabidi cala alcaalim فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب قفك عالمك اهي wuxuu dheer yahay qofka aan caalimka ahayn inta dayuxu uu dheer yahay xidigaha cajaa'ibku waxa weeyaan cadceedda maxaa loo sheegi waaye maxaa loo dhan waa ina cadceed iyo dayax iyoma iftiin badan cadceedda soo maa maxaa loo dhan waaye ka fadli shamsi calaa saa'ir alkawaakib maxaa loo odhan waaye waxaa loo jeedaa saddex dadku saddex qaybood weeyaan waxa weeye waa qofkii caamiga ahaa iyo caalimkii iyo cilmiga shareecadu meesha uu ku dhammaado oo ah alxabiibu moxamed salawaatu ullahi alayh wasalaamu nebiyullaahi moxamed ninka caalimka ahi wuxuu ka qaadanayaa cilmigiisa iyo iftiinkiisa wuxuu ka qaadanayaa nebiyullaahi moxamed salawaatu ullaahi calayhi wasalaamu wa huwa shamsu waana cadceeddii sida dayaxuba iftiinka uga qaato cadceedda uga qaato haddii dayax iyo cadceeddu ay iskalaan maxaa dhacaa dayaxuu u madoobaada waa la waayaa waxay ka dhigan tahay ninka caalimka ah haddii shareecada islaamka uu ka hor yimaado oo maaragtay uu isku dhahdo isku gudub iskuma gudbi karaaye isagaa shiikhaya waxaa loo jeedaa waxa weeyaan ninka caalimka ahi iftiinkiisu wuxuu ku shaqaynayaa intuu ka haysto hadiga nebiga calayhi salaatu wasalaam markaa ninka caalimka ahina qofkii caabidkaha waxa uu dheer yahay dayaxu xidigaha intuu dheer yahay dayaxaasina iftiinka wuxuu ka qaadanayaa cadceedda qofka caalimka ahna cilmigiisa wuxuu ka qaadanayaa alkitaabu wasunna nebiyullaahi moxamed salawaatu ullaahi calayhi wasalaamuhu sunnadiisii intaasi waxaan rabaa inaan in yaroo baraarujin iyo iyo muqadimo yaroo kooban aan idinka idhaahdo cilmiga qofka daalibulcilmiga aynu rabno cilmiga uu doonayaa kuu yahay haddii ilaahay ka dhigo cawaa'iqda iyo waxyaabaa hor istaaga cilmiga dalabkiisa haddii ilaahay ka dhiga saddex qodob baan caawa insha allahu tacaala ka tilmaami doonaa way fara badan yihiin culimmaduna aad bay uga sheekeeyeen dee kitaab baaba laga qoray madax bannaan oo hawaa'iqu dalab ku magacaaban amba mucaawiqaatu daalib alcilmi ku magacaaban culimmada had iyo jeer wax ka qorta dalabulcilmiga ee umadax mawduuca ka qortaana baab iyo fusuul gaara oo sidooda u madax bannaan bay iyaguna kaga sheekeeyeen marka dee wakhtiga oo gaaban aawoodii waxaan sidhi saddex qodob oo xaaladdeenna maaragtay ku saabsan in shaa allahu tacaala caawa inaynu ka soo qaadanno ka koowaad waa qodob caama oo innaka iyo kayrkeenba had iyo jeer ay tahay inay iska ilaaliyaan oo zaman kastana taagan cawaa'iqda ugu muhiimsan ee ugu waaweyn waxaa ka mid a fasaad anniya caa'iqa koowaad waxa weeyaan waa fasaadu niya qofka daalibulcilmiga ah niyaddiisu inay xumaato cilmiga waxa uu doonaayo iyo waxa uu rabo in niyaddiisu aanay wanaagsanayn waxaad ogaataa cilmiga shareecada dalabkiisu wuxuu ka mid yahay cibaadaadka waxyaabaha qofka muslimka ay ku cibaadaysanayo ee ilaahay subxaanahu watacaala ugu dhowaanaya ka mid tahay haddii qofku niyaddiisa uu xumeeyo cibaadadii ka ansixi mayso salaadda la tukanayo iyo sekada la bixinayo iyo sadaqaadka iyo xajka iyo jihaadka iyo alamru bilmacruuf wanahyi cani almunkar waxyaabaha wanaagga ah ee cibaadaadka oo dhan asal iyo rukun waxa u ah niyada niyadu hadday wanaagsanaato camalkaasi wuu ku wanaagsanaanayaa niyadu hadday xumaatana camalkaasi wuu kaa xumaanaya waa abiici war qofka daalibulcilmiga ahee kitaabka sitee wax dhiganayaa ha isweydiiyo cilmiga muxuu u dhiganayaa waa rukunka asaasiga ah ee qofku adduunkana uu ku tamarinayo aakhirana ay wax u talaysa rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa kale yuxsharu nnaasu calaa niyaatihim dadka waxaa lagu soo saarayaa niyaadkoodu se yihiin waxay qaban jireen haddaad cilmi qabanaysay aad cilmi baranaysay waxaa lagugu xisaabinayaa niyadda aad cilmiga u baranaysay maxay ahayd haddii qofku uu maaragtay dadka waxbaraaya lafteeda oo cilmigii un ka mida waxaa lagugula xisaabtamayaa dadka waxbaritaankooda maxaad uga jeeday haddii qofku salaaduu tukanayo saasoo kale sidaas aawadeed baa laba qof oo camal wada haya amba salaad ha ahaada amba wax kale ha ahaadee laba qof oo camal wada haya ayaa midna camalkiisu cirka geynaya midna camalkiisaa laftiisu dhulka u daadejinaya laba qof oo cilmiga wada baranaya oo qur-aanka wada baranaya ayaa midna qur-aankii uu naarta ku gelaya qur-aankuu baranayay buu naar ku gelayaa midna qur-aankuu baranayay buu jannada ku gelaya waxaana kala duwaya wax kale maahee waa qofka niyaddiisa waa taqaanaan xadiiska rasuulka calayhi salaatu wasalaam saddexda ugu horreeya ee naarta lagu bilaabayaba ibni aadamku naarta markay gelayaan saddexda qof ee lagu aftaxaayo albaabka loogu furayaa waxaa ka mida qof qur-aanka akhristay oo qur-aanka ma ha akhristo oo ha barto baaric buu ku noqday waa nin qur-aanka yaqaana qur-aanka bartay wakhti siiyey dadka baray hadduu rabo dadku ay wada yaqaanaan oo ninkii hebele qur-aanka yaqaanay inoo doona oo dadku ay isugu markhaati fureen ninkaa hebel waa qaari ninkaasaa ugu horey cidda naarta lagu furayo cajaa'ibku wuxuu yahay maxaa yacni sababtu waxay tahay waa fahmaysaano dee qur-aanka wuxuu u baranaya waxayd wax kale may ahayne ha lagu idhaahdo qaari niyaddaa ka xumaatay fasaadu niya ayaa meesha taalla niyaddiisii baa xumaatay oo wanaagsanaan weyday ilaahay dartii baanay ka ahayne magacdoon iyo maamuusdoon ayay ka ahayd waxaad isweydiinaysaa oo qur-aanka qofku inuu barto iyo salaadda qofku inuu tukado iyo maa weyn labada dee salaadda ayaa weyn labada oo dad fara badan baa jira oo salaadda u tukanaya ilaahay cid aan ahayn oo muraa'iin ah salaadda maxaa loo odhan waayey maxaa loo odhan waayey yacnii salaadda mid salaadda tukanaayo ilaahay dartii aan u tukanahayn culimmadu waxay leeyihiin kan camalkani waa mutacaddi salaadda qofku inuu tukadaa qofkay ku kooban tahay laakiin qofku marka cilmiga uu baranayo ee uu wax sii barayo isaga way dhaafaysaa oo way ka tallaabaysaa waxay u tallaabaysaa cid kale waxaa laga yaabaa inuu maamuus ku helo inuu shilimaad ku helo inuu magac ku helo laakiin shanta salaadoodba haddaad tukato oo jamaca aad la tukato dee waa dadka wuxunbaad ka mid tahay caadiga ah ee masaajidka imanaya tukanaya laakiin qofku haddii maalinba dadkii qur-aankii u barayo oo uu akhrinayo oo ay dhegaysanayaan waxaa soo raacaysa shuhra oo caannimo inuu qofku qof caana noqdo waxaa laga yaaba inu shilimaad ku helo waxaa laga yaabaa inuu maraakis iyo mansab inuu ku helaa laga yaabaa markaa quudashada qofku uu quudanayo ee uu biishanayo qur-aanka uu biishanayo ayaa lagu ciqaabaya ayaa qofkii lagu ciqaabaya culimada saasay leeyihiin marka shayga koowaad oo qofka daalibulcilmigaa laga rabaa waxa weeye ee la iskuna dhaafay qofku niyaddiisa waa inuu wanaajiyo rasuul ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ballan qaaday qofku camal khayra marka uu qabanayo ee ilaahay dartii uu qabanayo niyaddiisu ay fiican tahay inuu camalkaasi taabagelayo camalkaasi inuu dhammaystirmayo ilaahay subxana wa tacala wuxuu leeya waladiina jaahaduu fiina lanahdiyannahum subulana qofka amba dadka dartaya u dadaala khuruujkii maaha moogta meesha tani والذين جاهدوا فينا المجاهدة في الله waxay gashaa acmaasha oo dhan almujaahadatu fi llaah waxay gelaysaa acmaasha oo dhan qofku inuu salaada la yimaado salaatuleilka inuu tukado inuu wax barto dadka inuu wax sii baro qofku camalka khayrkaa inuu ku dadaalo isaguu isku sandulleeyo oo jilbaa iskaga xidho ayaa almujaahada la yidhaahdaa maaha oo keliyaata qofku inuu camal keliyata usoo afduuba aayaddii qur-aanka ahayd waana qalad waana qalad weyn aayadda qur-aanka waxay ka hadlaysaa almujaahada almujaahadana waa baab dhan oo ka mid a abwaabta shareecada oo ay ka mid tahay qofku acmaasha uu qabanayo inuu ku dadaalo ilaa halka u dambaysa uu ka gaadhay marka macnaha meesha ku jiraa waxa weeyaan cilmigii ka mid buu yahay ilahay wuxuu leey waladiina jaahaduu fiina waladiina jaahaduu fiina tan u jeedaa waa taa dadka u dadaalay ee u hagar baxay fiina annaka dartayo oo niyaddoodu ay fiican tahay lanahdiyannahum subulana jidkaanu ku hanuuninaynaa halkay rabaan iyo jidka wanaagsan ayaanu u tilmaamayna cagta u saaraynaa macnaha cilmigii inuu kuu taabagalo kuu dhammaystirmo waxaa ku xidhan oo asal u ah anniyatu alsaadiqa haddii kale niyaddu ay kaa fasahaado waa mushkilad waa run way adag tahay niyadda in la mucaalajeeyo qofku niyaddiisa inuu la dagaalamo aad bay u adag tahay yacnii meelaha had iyo jeer ay masaalixdu iska hirdido ay isaga hor timaaddo waxaa ka mid a cilmiga oo geesna waajibkii sharcigaha buu qofku gudanayaa geesna waxoogaa sumcad iyo magac baa ku jira qofka markaa wuxuu u baahan yahay inuu qofku dadaalo oo naftiisa uu ilaaliyo oo niyaddiisa uu ilaaliyo wakhti bay u baahan tahay tababar buu u baahan yahay zaman buu u baahan yahay inuu wakhti siiyo oo naftiisa uu la socdo culimmadii hore waxay odhan jireen niyaddayda sidaan uga shaqeeyey wax kalean uga shaqeeyey ma jiraan shay igaga adag inaan niyaddayda la dagaalamo oo aan toosiyo oo aan ilaaliyo oo riyaaga aan iska ilaaliyo oo sumcada aan iska ilaaliyo oo magacdoonka aan iska ilaaliyo oo fillaahi aan ka soo leexiyo sidaan ugu dadaalay wax kalean ugu dadaalay ma jiraan sufyaan ibnu cuyeyne wuxuu leeyahay isnataani ana ucaalijuhumaa mundu alaaiina sana laba arrin amba laba sifo soddon sano ayaanu dagaal ku wada jiraa soddon sano laba sifo aan isleeyahay samee oo nafteeda ku saabsan soddon sano oo kaamila ayaan anigii naftaydii aanu mucaalajaynayna aanu isku jiraa ka koowaad waxa weeyaan tarku damaci fii maa baynii wa bayna annaas anigii dadka damaca noo dhexeeya inaan ka tago dadka inaanaan waxba isugu iman dadka inaanaan isu soo gaadhin dadku maxay isugu yimaadaan dadku maxay isugu yimaadeen asalkooda bannaan waxay isugu yimaadeen masaalix addunya masaalix almacaash waxyaabahan dadku ay ku nool yihiin ee wasakda ah ayuunbaa dadka isu keenta uun sulday isku qabsanayaan maal bay isku qabsanayaan magac bay isku qabsanayaan jagay isku qabsanayaan hargeyse maxaa yaalla baloodhkaasaa madaxa iskaga wada jarayaan marka wuxuu leeyahay waxyaabaha dadka isu kaayo keenaya inaan iska yareeyo inaan iska ilaaliyo aad bay u adag tahay waa dadkaad la nooshahay waad ku dhex jirtaa waa isgaadhaysaan way ku soo gaadhayaan adigii baa gaadhaya waxbaa idin dhex maraaya baahi baa jirta marka haddana waxaa la rabaa qofkii dadkii inuu beri ka ahaado dadkii inaanu maaragtay beri waxaan uga jeedaa dadkii inaanay isgaadhin oo aanay isxumaansan inaanay isxumaansan baa loo baahan yahy wuxuu leeyahay arrinkaasi aad buu igu adkaaday arrinka labaadna wuxuu yahay wa ikhlaasu alcamali lilaah camalka ilaahay dartii inaanu qabto oo riyaagii iyo sumcadii iyo istusnimadii meesha aan ka saaro labadaa camal aad iyo aad bay ugu adkaadeen sidaasoo kale waxaa laga yaabaa qofku inuu camalka daahirka aad u wanaajiyo camalkiisa daahirka inuu wanaajiyaa baa laga yaabaa dadku markii halkaa maraya in lagu ammaano wallahi khayr baad khayr badan tahay maa sha allah dadkii baad wax baraysaa cilmigaad baranaysaa nin fiican baa tahay waa isagii naftiisa wuu yaqaanaa qofku waxyaabaha nafta nacasnimadeeda waxaa ka mid a qofku naftiisa isagoo xaqiiqadeeda yaqaana naftiisa inuu beensado dadkana uu rumaysto dadkana uu rumaysto waxyaabaha nafteennu nacasnimadeeda kuu tilmaamaya ka mid tahay adigoo og niyaddaadu inaanay wanaagsanayn oo ay kula daalaadhacayso oo jidkii aanay haysan ayaa dadkii baa ku ammaanaya ha waa runtood shawaadaaba khaldane show dadkii baa saxsan baad soranaysaa waa nacasnimo qofku waa inuu ogaadaa qofkani daahirku xukumaya laakiin calooshaada waxaa ku jiraya xaqiiqadaada yaa og adiga iyo adiga iyo ilaahay oo keliya ayaa og adiga markasta waxaa lagaa rabaa xaqiiqada aad naftaada ku og tahay inaad kula macaamisho acrabnaa fi alqowli walaxannaa fi alcamal dadkii hore salafka ahaa markay waxoogaa tawaaducayaan ee naftooda waxoogaa ay bahdilayaan waxay odhan jireen camalkiina waanu qurxinnay maxaanku idhaahdaa idhahdo qowlkii iyo hadalkiina waanu qurxinnay camalkii rasmiga ahaa ee ikhlaaska ahaana waanu qalloocinay qofku markaa naftiisa waa inuu tuhmaa naftiisa waa inuu og yahay inay qalloocan tahay mar kasta naftaadu halkay ka xuntay waa inaad og tahay fartana waa inaad ku haysaa dadku hadday ku wada ammaanaan waa beentood yacni xaqiiqat alamri been bay sheegayaan iyagu wuxun bay sheegayan waxa daahirkaaga ka muuqanaya masaajidku qofku imanayaa wuu ooyayaa qur-aankii buu akhrinayaa dadkiiba wuxuu sheegayaa wuu wacdinayaa wuu waaninayaa waa sax dadku daahirkay xukumayaan wallahu yatawalla saraa'ir laakiin adiga waxaa loo baahan yahay qofku inuu baatinkiisa iyo qalbigiisa iyo calooshiisa waxaa ku jira qofka muslimka inuu la socdo ayaa aad iyo aad muhiim u ah niyaddu inay xumaato niyaddu inay xumaataa qofka ibni aadamkaa dacfi bay ku keentaa qofka muslimkaa niyaddiisu markay fiicantahy waa qof qawi ah waa qof xoog badan naftiisana wuu ka adag yahay shaydaanna wuu ka adag yahay laakiin haddii naftaadu hadday niyaddaadu haddii ay daciiftay taal daran tahay shaydaankuna wuu ka adkaanayaa naftaaduna way ka adkaanaysaa bal hadda adigu tijaabi maalmaha qaar waxaaba kugu adkaanaya qur-aankaad akhrisan jirtay inaad akhriyi kari weydo waad yara hamaansanaysaa hadhow baad akhriyi doontaa waad daalaysaa una meel baa lagaa haystaa wax kale maaha amba niyad xumaa jirta amba macaasi baa jirta markaad macsi samayso waxay saamayn ku samaynaysaa waxay saamayn ku samaynaysaa camalkaad qabanaysay bay saamayn ku yeelanaysaa sidaasoo kale shaydaankiina markaasuu kuu soo dhereerinaya waxyaabaha culimmadu ay sheegaan waxaa kamid tabliis ibliis kitaabka uu qoray ee ibnu rajab alxambali raximahullah xasan albasri ayaa qiso ka sheekeeyey qiso kooban wuxuu leeyahay nin muslimiintii hore ka mid ah ayaa wuxuu arkay geed dad ay caabudayaan waar geedkani muxuu ahaa waxaa la yidhi waa la caabudaa u cadhooday ninkii ilaahay dartii buu cadhooday wuxuu arkay dadkii inay hallaabeen ee halaagsameen faash buu doontay faash ayuu raadsaday subaxii buu soo kallahay nin baa ka hor yimi soconaya war xaggaad qabanaysaa suli geedka maan soo jaraya wadeer muxuu kaa geedku muxuu kuu geystay dadkii baa ku hallaabayoo dadkii baa caabudayo waabaan goynaya deadeer baalka iska daa maaragtay waxba ha goynaya iska daa dadkaasi ha iska caabudaane waar noo bannee labadii nin daf bay is yidhaahdeen carsoogo waa kaase way iskaleen labadii ninkii faashka sitay baa ninkii legday oo dilay ninkii baa waa reedha bal ha ii kaadiyo haddaba hay diline aynu wada xaajoonno aynu wax isnidhaahno way wada fadhiisteen wuxu waxaad samaysaa soo geed ka soo goyn maysid haa lacag qaado baasha lacagtayna waa balaayo moogta lacag qaado buu ku yidhi waxaad samaysaa maalin kasta barkimadaada hoosteeda laba diinaar baan kuu gelinayaa maalin walba barkimadaada hoosteeda waxaan kuu gelinaya laba diinaar biilkaa iska qaado geedkanna iska daa markiibaa halkii baa shaqaysay halkii adduunka ayaa markiiba dhaqaaqda markaas wuxuu ihi damaano qaadaya dee anaa kuu damaano qaadaya berriba ka eg halkaas waa iska tegey intuu faashkiisii qaatay gurigii buu ku laabto waa sixey subaxii buu barkimadii qaaday labadii baa ku jira jeebadduu gashaday subaxii labaad buu toosay barkimadii buu qaaday wuu ka waayey baalkiisii buu qaatay faashkiisii suli geedkii baan soo goynayaa maalinta hore muxuu u soo goynaya geedka ilaahay dartii maantana muxuu soo goynayaa labadii labadii diinaar buu doonayaa wuu caro wuu isdhigayo dhexda markuu marayo ninka ka horyima war hagaad qabanaysa geedkaan soo goynaya war maxaad u soo goynaysaa dadkii baa caabudaya oo shaydaan markaasu waar waxba kaama gelinaya isaga tag daf baa la silo ninkii baa la legday waa ninku ninka shalay miyaanu ahayn haddana wuu isku qaado haddana wuu legday haddana wuu isku qaado haddana wuu legday markaasu waar heedhe shalayna waan kaa adkaa maantana waad iga adkaatee maxaa dhacay wuxu uhi shalaytana ilaahay dartii baad u soconaysay maantana waxaad u socotaa laba diinaar ayaad u soconaysaa maanta qofka muslimkaah waa nooca yaani jamiic alacmaal waa noocaas jamiic alacmaal qofka muslimkaah markuu daacad yahay oo lilaahi ay ka tahay acmaal fara badan oo qofka xataa aanay suuragal ahayn inay qofka us- inay inay u qabsoonto ayaa si sahla ugu qabsoomaya laakiin niyaddaadu markay maqshuush tahay waxa isku dhex jirjira camalkina wuu kugu adkaanayaa cilmigina wuu kugu adkaanayaa fahankina wuu kugu adkaanayaa waxyaabaha fasaadu niya waxaa ka mid a cilmiga in loo barto liajli dunya rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy man talaba alcilma liyujaariya bihi alculamaa aw liyumaariya bihi الsufahaa aw yasrifa bihi wujuuha annaas aw yasrifa bihi wujuuha annaasi ilayhi adkhalahu allaahu الnaar waa halis rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy qofka cilmiga u barta si uu culimmada maaragtay ugu bal cararo soo hebel meeshii adi aliga ma haysto haa hebel oo kale waa inaad noqotaa shacbiyadda iyo sumcadda iyo magaca waanad la qaybsataa hebel baa arliga iska haysta soo ma ahaa oo adigu maxaa tahay inuu kula tartamo culimmada ama dadka maangaabkaa kula kula murmo sufahada inuu kula murmo kula doodo oo maqaaxyuhu u baranaya cilmigii masaluu soo baadhi oo soo baxsinayaa caawa qolo ay meel wada fadhiisanayaan oo masaa'il ay ka doodayaan oo ay ka sheekaysanayaan ay ku murmayaan ayuu wax u soo akhriyaya arrinkaasi waa badan yahay maanta arrinkaasi wuu badan yahay tulaabulcilmiga waxaa ku badan muran iyo dood caqiima oo madhalaysa oo wakhtigoodii ka qaaday masaa'il waxba aanay ka khusayn iyaga camalna aanu ugu jirin cilmina aanu ugu jirin bay maanta o dhan isku haystaan intaa la kala maqay nin kasta maktabad buu gelayaa kitaab buu soo akhriyayaa isagoo markaa buuxuu imanayaa maqaaxidi baa la isugu imanayaa mid isaga oo kalea ayuu caawa dhan la doodaya loo murmayaa iyagoo isku daalay oo aan isku garaabin ayaa la kala tegayaa habeen dambaa la isugu imanaya marka dambe balwad bay noqonaysaa in la doodo in la murmo in la isu soo akhriyo cilmi markaa lilaahi loo soo bartay maahee waa cilmi loo bartay in lagu murmo oo sufahada iyo maangaabka ama dadka wejigooda inuu ku soo leexiyo qofka cilmiga intaa u barta rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy adkhalahu allaahu annaar qofkaas ilaahay naarta ayuu geeyaa waa waciid waa waciid waxaa ka mid a fasaadu niya waxaa ka mid a waxaa la yidhahda xubu tasadur wasuudad qofku inuu dadka waxbaro oo magac uu yeesho oo siyaado uu yeesho middaasi ayaa ka mida way fara badan yihiin ee waa xanuun iyo cudur had iyo jeer dadka cilmiga ku dhex jira aanay ka badbaadin in qofka niyaddiisa ay ku jirto maantana waxoogaa wad berri toolana maaragtay aad dee nin magaca leh oo dadku ay waxweyddiiyaan oo fataawaha u fadhiista aad noqotide shaqada wad oo cilmiga wad arrinkaasi niyadda dulaabulcilmiga aad buu ugu jiraa inay iska safeeyaanna way ka mid tahay waxaanay ka mid tahay cudurrada ugu adag ee dadka culimmada iyo saalixiinta ku dhaca wuxuu leeyahay imaamu shaatibi raximahullah kitaabkiisa ictisaamka ee aakhiru alashyaai nusuulan min quluubi asaalixiina xubu tasaduri wasulta marka dadka saalixiinta ahay marka qofku uu salaaxiisa iyo wanaaggiisu marka qofku uu bato xumaantii xabad xabad bay uga soo dhacdaa bakhaylnimada xasadka beenta xanta waxyaabaha xun mar midba mar buu daynayaa oo dee qofka wanaagsanaantiisii iyo acmaash saalixaadka ahaydbaa waxay ka jarayaan xumaantii labada shay ee ugu dambeeya qofka saalixiintaa dadka saalixiintaa ka soo go'a waxa weeyaan laba shay ta koowaad waxa weeyaan waa xubu tasadur qofku inuu jeclaado magac inuu jeclaado iyo maamuuska iyo in la sheegsheego la hadal hayo iyo caannimo ka labaadna waa xubu sulda madaxtinimo jacayl markaad meesha timaaddo jidka lagu banneeyo oo kursiga lagaaga kaco oo dadka aad amartay ku yeelaanoo aadna hiiday joogsadaanoo dee suldadan iyo maamulkan iyo madaxdan iyo waxyaabahan la isku haystaa waa waxa ibni aadamka halaagay weeye ibni aadamka waxyaabaha halaagay ee tawfiiqda waafajiye weeyaan qodobkaasi waa fara badan yahay qodobka labaad kole wakhtigii baa gebagaba ah caayiqa labaad wuxuu yahay almacaasi almacaasi macaasida iyo dembiyada daalibilcilmi baan ahaanayaa macaasina waan walaaqanayaa iskeli maayaan imaa macaasi baad u go'aysaa imaa cilmiga dalabkiisaad u go'aysaa ama qof daalibulcilmi baad noqonaysaa cilmiga shareecada baranaya ama waxaad noqonaysaa qof dee cisyaankaa iska walaaqanaya cisyaanku waa dulma waa mugdi cilmiguna waa nuur nuurka iyo iftiinka iyo madowga hadday meel isugu yimaadaan maxaa dhacaa midunbaa baxaya labada ama nuurkaa ka baxaya meesha oo madowgaa meesha hadhaynaya amba madowgaa meesha ka baxayo iftiinka hadhaynaya labadaa mid ahaanuu weeye ibnuqayim raximah اllahu tacaala kitaabkiisa aljawaab alkaafi liman sa'ala can adawaa'i shaafi waxa uu ku sheegay macaasidu xumaantooyinka ay leedahay macaasida aahaarteeda iyo waxyaabaha xumaanaha ay dhaxashiiso qofka ibni aadamkaa buu sheegay sagaal meelaha ilaa tobaneeyo ayuu tahay waxaa ka mid ah qofka daalibulcilmigaa cilmigay ka xirmaan kaga samaysaa xirmaanulcilmi qofka cilmiga doonaya inay cilmiga ka salbiso waxyaabaha cajaa'ibkaa waxaa ka mida ma rumaysanaysaa qofku isagoo caalima inuu jaahil isu bedeli kara hadhow waa la yaqaanaa qof jaahila ayaa caalim noqday oo jahliga waa laga baxaa laakiin qofka caalimkaah hal mar buu jaahil noqdaa wuxuu jaahil noqdaa marka macaasidu ay ka calanwallayso macsi kastoo qofkaasi uu ku dhacaa masale ay ka baabi'inaysaa amba baab ka mid a abwaabtii cilmiga ayay masaxaysaa waxaa la sheegay dad culimo ahaa oo quraa ahaa oo macaasi laasimay oo xumaan laasimay oo looga taag waayey oo faatixada akhrin kari waayey faatixada khalday faatixada iyo qul huwalla akhrin kari waayey xaafid alqur'aan buu ahaa aagga oo dhan waa laga yaqaanay dabeete xumaantuu u leexday xumaantii ma oga inay cilmigiisi masaariifsanayso ee cilmigiisii biishanaysa ma oga dabeete faatixada la yidhi akhri bartanku istaagay hadda waa faatixadii qul huwa allah waxad oo gaaban baa la yidhi akhri bartanku istaago waa dhammayn kari waaye iska daa masaa'il kale oo sharciya iyo istixdaarkoodii iyo nusuus sharciya xisaabaha kale iska dhaaf iyo taasiil sharciya iska dhaaf markaa qofka caalimka qofka daalibulcilmiga ahi iyo macaasidu waa isocol imaamu shaafici raximahullah ayaa imaam maalik buu u yimi imaam maalik waa sheekhii imaamu shaafici imaamu shaaficina wuxuu sheekh u ahaa axmed ibnu xambal markaa markay qolyaha markay isxifaalinayaan madaahibtu waxay yidhaahdaan shaaficiyadu dee xanaabiladu madhab gaara maaha ilan imaam axmed waa waa ardaygii shaaficiye waxay odhanayaan dee idinku maba samaysan kartaan iyagana waxaa lagu yidhi saasoo kale dee idinka laftiinnu ilan ardaygii imaam maalik baa sheekhiinnii ahe dee imaam maalik ku daba fayla oo madhab gaaraha samaysanina marka imaam maalik buu u yimi dabeete wuxuu arkay imaam maalik inankan ardayga ah ee shaafici la yidhaahdo calaamadaha ka muuqda had iyo jeer qofka garaadka fiican ee ardadiisa la socdaa wuu kala yaqaanaa ardayga najiibka iyo ardayga beliidka wuu kala yaqaanaa marka wuxuu arkay imaam shaafici raximahullah nabaahada ka muuqatay dakaagiisa ayuu aad u arkay dabadeetana wuxuu ku yidhi innii araa innii ara allaha qad alqaa calaa qalbika nuuran falaa tudfi'uhu bidulmati almacsiya wuxuu idhi waxa ii muuqataan kaa dhexarka shaaficiyow inuu qalbigaaga dhigay nuur iyo iftiin nuurkaas iyo iftiinkaasi waa macsi la'aanta iyo cilmi doonka wuxuu leeyahay nuurkaa ilaali oo ha ku bakhtiin macsida dulmadeeda iyo mugdigeeda ha ku bakhtiini waar nuurkaa iyo iftiinkaa ilaahay uu ku siiyey waxaad ka ilaalisaa macsiyada mugdigeeda ka ilaali bimacnaa haddii qofkii daalibulcilmiga ahaa cilmi uu qaato cilmigu waa nuur ilaahay subxana wa tacala qofku doona qalbigiisa uu dhigo waxa baabiiya oo masaxa oo madoobeeyaana waa macaasida markaa macaasida ka ilaali dee macsidii baa la diiday bal bidcadii ka warran qofki waa daalibulcilmi bidcana wuu walaaqanayaa bidcadii taynu ka hadlayna waa bidcadii sharciga ahayd weeye waa bidcadii la yaqaanaye dee magaca lahaydee tacriifka lahaydee shuruudda lahaydee maaha bidcadii mustanaca ahaydee jadiidiyada maaha bidcatuljadiidiya bidca maahe waa bidco ma'aarib leh waa magacuun dee qofka la iska qaadanayo qofka la doonoon dhabarka loo saarayo ee taynu ka hadlayna qofka mubtadica ah ee bidcada la yaqaano walaaqanaya cilmina doonaya dalbaya iskeli maaya mubtadic buu qofku noqonaya daalibulcilmina wuu noqonayaa imaam ibnu cuthaymiin raximah اllahu tacaala waa nin faqiiha allah yarxamu aayadda qur'aanka fain tawallow faclam annamaa yuriidu allaahu an yusiibahum bibacdi dunuubihim aayadda qur'aankaa buu macnaynaya wuxuu leeyahay wa haada daliilun calaa anna tawali اlinsaani can اdikri sababuhu dunuub qofka muslimkaahi dikriga iyo daacaadka inuu ka jeesto uu ka fogaadaa sabab waxa u sababa qofku dunuubta uu sameeyo culamada qaarkoodna waxay ka istimbaadeen buu leeyahay qowlka ilaahi subxaana wa tacaala uu leeyahay innaa anzalnaa ilayka alkitaaba bilxaqi litaxkuma bayna annaasi bima araaka allah walaa takun lilkhaa'iniina khasiiman wastakfir illaah ina allaha kaana hafuuran raxiima aayaddaa qur-aankaa culamada qaar markay macnaynayaan wuxuu yidhi qofka caalimkaa marka su-aal la weydiiyo ee masale fatwo ah amba qadaa ah kay doontaba ha noqotee qofka caalimkaa waxaa laga rabaa istikfaarka inuu badiyo buu leeyahy culamada qaar waxay ka istimbaadeen qofka xaakimka caalimka ah marka masale sharciya la weydiiyo istikfaarka iyo ilaahay dembi dhaaf inuu weydiista inuu badiyo li'annu ilaahay wuxuu idhi litaxkuma bayna annaasi bimaa araaka allah dadka inaad ku dhex xukunto ku kala saarto wixii ilaahay ku tusay haddii ilaahay aanu ku tusin arki maysid maxaa wax lagu arkaa marka waxa lagu lagu waxa lagu arkaa nuurka cilmiga nuurka cilmiguna haddii uu dunubi meesha ay taallo way kaa madoobaanaysaa daah baa lagaa saaraya wuxuu leeyahy sheekhu raximah allahu tacaala dabeete wuxuu ilaahay raaciye wastakfir illaah markaad xukunto kadibna ilaahay istikfaar weydiiso dabeete sheekhu wuxuu yidhi yani istimaadkaa culimmada markuu sheegay ayaa tacliiq yar buu saaro wuxuu leeyahay wahaadaa laysa bibaciid istimbaadkaa culimmadu iyo fahankaa daqiiqa ay ka qaateen aayadda qur-aanka ahi baciid maaha mid fog maaha sababtu waxay tahay lianna adunuuba tamnacu min ru'yati alxaqi dunuubta qofka waxay u diiddaa xaqa inuu arko ilaahay wuxuu leeyay kallaa barraana calaa quluubihim maa kaanuu yaksibuun qalbigooda waxa madoobeeyo xaqii ka madoobeeyey dunuubtii ay kasbanayeen waxaad arkaysaa qof maanta xumaanta loo sheegayo oo loo caddaynayo oo loogu celinayo oo ku sii taagan haddana berri baa loo sheegaya waa laga wacdinayaa waa laga waaninaya marsiin maysid waxaad arkaysaa mid bidca walaaqanaya oo khuraafaadlaa oo qabri ah oo loo sheegayo oo qur-aankii lagu akhrinayo oo axaadiistii lagu akhrinayo oo aanay marahayn wax kale maahee qalbigii baa madoobaaday qalbigii baa madoobaaday dunuubta qofku uu samaynayo iyo macaasida qofku uu samaynayo ayaa qofka waxay ka hor istaagayaan toobaddii nuurkii baa ka bakhtiyay oo dembuu noqonaya markaa qofka daalibulcilmiga waxaa laga rabaa inuu qalbigiisa ilaashado de waa garanaysaa raa'yatu dunuuba tumiitu alquluub iyo maxaanku idhaahdaa maxaanku dunuubtu waxaan arkay inay baabi'iyaan amba inay dilaan inay quluubta dilaan shakawtu ilaa wakiicin suwa xifdii faarshadanii ilaa tarki almacaasi imaam shaafici baa cabanaya wuxuu leeyahay sheekhaygii wakiic baa waxaan ku idhi waxbaan akhrinayaa qaybiba maayo maba xifdin karayaba maxaan sameeyaa wuxuu wax kale kuma hayaane iska daa macaasida macaasi badanba may lahayn bal maanta xaalkeenna ka warrama dadka hore macaasi may lahayn fujuurkan iyo fusuuqan iyo xumaantan bannaanka u soo baxday ee qofku aanu badbaadaynba culamada qaar baa waxay qabaan maanta xilligan la joogaa sheek abdiraxmaan abdikhaaliq xafidahullah sheekhaasoo kale wuxuu qabaa qofka muslimka ahi maanta waa maxaal markuu gurigiisa ka soo baxo ee suuqa uu yimaado ee uu laabto inuu dembi ka badbaadaa waa maxaal innanka teenu waxoogaa way fududahayoo dee koonaha caalamkaynu ku naalaayo xisaab badan inimay soo gaadhin laakiin adduunkan aynu maaragtay caalamkan kale dadka waa la xidhay qaabkay u nool yihiin qaabkay u shaqaysanayaan qaabkay u macaamilayaan qofku wuxuu cunayo wuxuu qaadanayo suuquu marayo wax kastaba waxaa lagu jaangooyey xaaraan oo dee nidaam alcaalamiy aljadiid nidaamkan dee caalamka ka jira maantae reer galbeedku ay hogaaminayaan dee waa gaalnimo gaalnimo saaran iyo fusuuq iyo fawaaxish isku badxan oo dadkii lagu qasbo maaragtay cawlamana lagu sameeye cawlamadii waa garanaysaano amba xere eedegeynta waxaan la yidhaahdo yacni fasaadka in guri walba la geliyo qoys kasta loo geeyo shaarica la keeno maqaaxida la keeno guriga la geeyo qofku bannaankiisaa marka uu marayo aanu badbaadi karahayn marka xaaladda maanta iyo xaaladdii waagii hore aad bay u kala duwan tahay ilaahay subxaanahu wa tacala hayna badbaadiyo macaasida waxaa ka mid ah dee macaasida daahirka he la wada yaqaano oo dee beentii waa ka mid xanti waa ka mid caydi waa ka mid xoolo xaaraana qofku inuu cunaa waa ka mid laakiin macaasida dulaabulcilmigu aanay aanay dareemin amba aanay ku baraarugin waxaa ka mid ah waxaa la yidhahdo tacasubka altacasub addamiim qofka ma daalibulcilmiga ah inuu qof mutacasiba noqdo mutacasib waxaa loo jeedaa qofku inuu kooxuun ahaado oo kooxdiisaa si uu u xagliyo khayrku xaggoodunbuu ka yimaaddaa meelaha kalena sharuunbaa ka yimaaddaa isagunbaa sunnada haysta kuwa kale waa ahlulbidac amba isagunbaa muslima kuwa kale waa gaalo isagunbaa xaqa sheega kuwa kale baatil bay sheegaan qofka amba lisaanulxaalkiisa amba lisaanulmaqaalkiisba noocaas markuu qabo qof mutacasim oo dabiima dembi weyn buu dhex u fadhiya waxaanaad ogaataa tacasubku ambiyada ilaahay subxaana wa tacaala uu soo diray shaygii ugu horreeyey ummadahoodu ay qabsadeen ay ku dhegeen ay kaga hor yimaadeen tacasubkaas buu ahaa nebi kaste marka ilaahay uu soo diro ee shayga ay ku jiraan ummadihiisu uu sheego war waxani waa xaaraan war waxani waa gaalnimo war waxani waa dembi marka uu sheego hal xujo oo keliya ayay dadkaasi haysan jireen waxay odhan jireen innaa wajadnaa aabbaa'ana calaa ummatin wa innaa calaa aahaarihim oo la muhtaduun annaku arrinkan dayn mayno xujo ku sheegi maayaan waxaan bay ku fiican yihiin waxaan bay taraan waxaan bay waxaan hawshan bay noo hayaan waale waxay ku sheegi maayaan deliil ma haystaan xujo iyo gar ma haystaan waxay haystaan oo keliyaata arrinkan annaku aabbayaashayanu ka soo gaadhnay sii dayn mayno waa tacasub altacasubu lilaabaa' waاlajdaad halkaa waxaa soo geli kara altacasubu lilmashaa'ikhi waalculamaa altacasubu lildawaa'ifi waalaxsaab axsaabta iyo dawaa'ifta qofku inuu tacasubo oo uu aamino daa'ifadiisu iyo kooxdiisu inaanay qaldabin afka wuxuu ka odhanayaa wallahi de waanay qaldami karaan saxna way samayn karaan laakiin ficilkiisu wuxuu ku tusayaa inuu leeyahay ma qaldamaan dad tira waxay ku qaldameen sheeg sheegi kari maayo dad tira waxay ku qaldameen sheeg ma sheegi karo leannu maba aaminsan haddii inay qaldami karaan culimmaduna waa caynkaasu kale qofka daalibulcilmiga ahi inuu sheekh u tacasubo lama taabtaan laa yukhti bal yusiibu daa'iman wuu saxan yahay una ma qaldamo fatwada uu sheega waa tiisa xukunka uu ridaa waa kiisa qofkuu naco waa la nacayaa kuu jeclaada waa jeclaanayaa marka uu duryaabaa laga daba qufacaya waalkii gaariya uu sheegay marka uu duryaabaa laga daba qufacaya bimacnaa waxa isagu uu sheego oo keliyaa saxa cid waliba hadday isu timaaddo laga fujin maayo tacasubku waa aafo aad iyo aad halis waa qofka daalibulcilmiga ahi inuu iska ilaaliya bay ku fiicantay qofka daalibulcilmiga waxaa laga rabaa simaadkiisa iyo calaamadihiisa waxaa ka mid a inuu cilmigu hogaamiyo kitaabka qur-aanka iyo sunnaha nebiga calayhi salaatu wasalaam inay hogaamiyaan halkay la maraan inuu ka daba maro dadku amba ha u cadhoodaan amba ha jeclaadaan saaxiibbadaa amba ha ku nacaan oo ha ku dacayadeeyaan amba ha ku ammaanaan adiga waxaa ku hogaaminaya ha ahaado kitaabka qur-aanka iyo sunnaha nebiga calayhi salaatu wasalaam tacasubku waa waxyaabaha keena takfiirka waa waxyaabaha keena tabdiica in qofka muslimkaahi qof aan gaal ahayn uu gaalaysiiyo waxa keeno kowkaa marka jahliga laga yimaado tacasubkaa ka mida ra'y buu u tacasubayaa amba daa'if buu u tacasubayaa oo uu aad u wada jeclaanaya amba qoluu aad u wada nacaya dabadeedna uu gaalaysiinaya tanunbaa islaama taayadoo keliya ayaa islaama tanna waa gaalnimo ama wuu tabdiicinayaa haddii si qofkaa si caadiya loo waraysto oo kitaabka soo qaado bal hadda waxani waxa uu gaalnimo ku noqday ii sheeg ama waxani waxa uu bidco ku noqday ii sheeg kuu sheegi kari maayo hebel baa yidhi iyo sheekh hebel baa xukumay buu iska odhanaya sheekh hebel xaakimaa xaakimku waa kitaabka qur-aanka iyo sunnaha nebiga calayhi salaatu wasalaam war kamiinaan isla ogeyn goormaa laga tallaabay ashkhaasta iyo afraaddu aqwaashooda waa la qaadaa dabeete waxaa lagu miisaamaa kitaabka qur-aanka iyo sunnaha nebiga calayhi salaatu wasalaam laakiin kitaabka qur-aanka iyo sunnaha nebiga dadka aqwaashooda laguma laguma miisaamo oo sheekhu meeshuu maray kitaabka qur-aanka ha ka dabageyn adigu iyo sunnaha nebiga calayhi salaatu wasalaam yacni aqwaasha ragga iyo afcaashooda iyo fataawahoodu waa inuu hoos yimaado kitaabka qur-aanka iyo sunnaha nebiga calayhi salaatu wasalaam marka qadiyadda la yidhaahdo tacasubku aafaadka macaasida ah ee dalabulcilmiga ka hor yimaada ayuu ka mid yahay ama garo amba ha garanayn qodobka u dambeeyan kusoo gebagabaynaya waxa weeyaan ee ka mid ah cawaa'iqda waa alkibru waa kibirka iyo isla weynaanta ilaahay subxaanahu wa tacaala rasuulkiisa wuxuu ku uhi waqfid janaaxaka liman ittabacaka min almu'miniin dadka mu'miniinta ee ku raaca u dhibirsanow u tawaaduc ha iska weynaysiinin u tus yacnii oo ha u arkaan oo ha u dadku wejigooda iyo muuqaalkaaga ha ka arkaan inaad iska weynaysiinahayn cilmiga qofku haddii aanu dee akhlaaqiyaadkii cilmiga aanu wadan waxaa ka muuqanaysa marka masalo u korodhaba cirkaas u sii maraya wuxuu doonayaa sida loola hadlo sida dadka loola hadlo si aan in loola hadlo dadku meelaha ay fadhiistaan meelaan ahayn in la fadhiisiiyo yaa kelimaadka qaarna lagula dhicin iska daa waxyaabaha cajaa'ibka waxaa ka mid ah qofku wuxuu diidayaa magaciisa in lagu yeedho waxaynu ka lahayn ibnu cabbaas abubakar cumar waxaynu ka horraysiinaa mararka qaar baa amiira almu'miniina abubakar amiira almu'miniina cumar soo mararka qaar lama idhaahdo laakiin inta badan maxaa la idhaahdaa abubakar baasan yidhi cumar baasan yidhi khaalid ibn alwaliid abu hurayra ibnu cabbaas weliba waa waa ibnu cabbaas waa ina cabbaas sooma dabta waa ina hebelow isagoo meelaha sheekhi maraya waa kala dhimateen maalintaas hebelow haddaad tidhaha ka warran waaryaa hebel waa sheekhii dee hebel la yaqaanay ee maarta halka marmaraya haddaad tidhaha hebel wuxuu odhanaya wallahi ninkani kuma ogola ninkani sheekhnimadaada uma idhaadhicin buu odhanaya yaa hebelow buu ku leeyahay wuxuu rabaa magaciisa inaad ka horraysiso waxoogaa xisaabo kale ugu yaraan sheekh hebel inaad tidhaahdo ayuu doonaya sheekh hebel amba xisaaba laga soo horraysiiyo oo dee iطraa iyo madiix iyo hanaa ayuu qofku doonaya waa aafo waa aafo salafkii iyo dadkii hore yacni waxaa soo saari jiray cilmigooda iyo tacabkooda iyo alla kacabsigooda soo saari jiray laakiin innaka maxayna soo saaraa waxayna soo saaraa gebgebteenna iyo orodkeenna soo innakayna soo saara qofku meelaanu lahayn buu gelayaa shaqaanu lahayn buu ka shaqaynayaa cilmi aanu lahayn buu sheeganayaa markaasuu weliba ku dagaalamayaa bacda selef waxaa laga sheegay inay idhaahdeen dakaruunii waqad wadidtu an laa udkar abuayubus ikhtiyaani way sheegsheegeen buuhi way sheegsheegeen dadkii oo magacaygii bay qaadqaadeen laakiin waxaan jeclaan lahaa inaan ii sheegsheegin imaam axmed ibni xambal raximahullah iyo imaam shaafici iyo qaar fara badan oo kaleoo ka mida waxaa la sheegay markay waddo soo maraan markay noqonayaan waddadaasi way ka leexan jireen luuqluuq kaliya laalaab ayay mari jireen marka la weydiiyey waxay idhaahdeen waxa yani waxaa la ogaaday inay ka yaacayaan inay dadku meelahaasi maaragtay ku maraan sii istaago waa kan hebel imaam axmed waa ka halkan maraya waa in la yidhaahdo markaa wuu isqarinaya wuu dhuumanaya imaam shaafici waata laga sheegay waxaan jeclaan lahaa cilmigan dadka aan u sheegayo cilmigaasi dadka inuu gaadho anigana wax allaaliya wixii ka soo gaadho ammaani inaanay jirin saasaan jeclaan lahaa markaa qofka muslimkaa intuu isasturi karo iyo intuu isdhowri karo inuu isdhowr kibirka aafaadka uu leeyahay waxaa ka mid a qofku haddii qalbigiisa kibir uu galo soo ma ogid ma waantooma qofkaasi waanadu ma gasho wacdigu waxba uma taro marka wax loo sheega aayadda qur-aankaa loo sheega aayadda qur-aanka soli mayso ma solayso ilaahay subxana wa tacala wuxuu leeyahay saasrifu can aayaatiya aladiina yatakabbaruuna fi اlardi bikayri اlxaqi aayaadkayga waana qaadashadayda waxaan ka weecinayaa dadka mutakabbiriinta ah ee iswaaweynaysiinaya cibro qaadashada iyo aayaadkaygu way ka weecaneen tafsiirka aayadda la saaro tafsiir ka mida ayaa noocaasa tafaasiirta qaar waxay leedahay waxa weeyaan yacnii dadka mutakabbiriintaa siyaabo kala duduwan baa wax u tusayaa laakiin tafsiirkanna waa jira odhanaya qofka mutakabbirka ahi aayaddii iyo wax ku qaadashadii wuu ka boodaya waa laga weecinaya qofka kibirka lagu yaqaanee lagu arkana waxay ku fiican tahay in loo sheego innagu waxba isuma sheegno tarbiyad ahaan waynu ka ceebaysannay meesha hebelow waad khaldantahe waxaa iska daa ma naqaano waana arrinkaasi waana qalad qofka muslimkaa waa loo naseexeeyaa si usluub leh si usluub leh laakiin ninka mutakabbirkaa soo arki maysid madaxaa la jebiyaa sheekh cali warsame sheekh reer burcaa ayaa saddex iyo sagaashankii baanu ugu tagnay burco markaa muxaadaro ayuu maalintaa ku jiray waxaan ka xasuustaa hadalkiisii attakaburu cinda almutakabbiriina fadiila dadka mutakabbiriinta ah ninka kibro maartay isqaadqaada inaadna iska kibri inaad isaga iska kibrisaa waa fadiilo markaad aragto isagoo cirkaa maraya adna hoosa u cararine inaad kaba sii sarraysay isaga itaalkiisa tus xadiis maaha xadiis maaha waa mahmaah baan u malaynaya imaamu dahabi raximahullah kitaabkiisa siyarka yacni mawduucaas iminka aynu ka hadlayno kitaabka siyarka wuxuu ku sheegay ninkii la odhan jiray amiirka yaziid ibnu lmuhallab yaziid waa nin amiira buu ahaa qoys dee maaragtay amiira isaga iyo aabbihii iyo walaaladii iyo ubadkiisa qoys iska madaxa bay ahaayeen oo dowladdii umowiyiinta cabdilmalik bin marawaan iyo raggii ka dambeeyey bay la shaqayn jireen laakiin wuxuu ahaa nin mutakabbira nin maaragtay isqaadqaad badan oo kibir badan aan la hor istaagin buu ahaa haddana nin deeqsiya buu ahaa ninkaasi nin deeqsiya buu ahaa oo gacmihiisu aanay isgaadhin waxaa la sheegay oo yaziid laga sheegay mararka qaar nin baa u xiidhay madaxa wuu xajay dabeetna xilligii waxa la soo gaadhay madaxa la xiiranayey dabeetna markii madaxa uu ninkii u xiidhay ayaa wuxuu siiyey kun diinaar oo aanu weligiiba arag kun diinaar buu dhiibay ninkii baa dhaarto wuxuu ku yidhi wallaahi inaanan duba oo dambaysaa duba oo dambaysa aanan cid dambe ugu xiirayn adiga mooyaane cid dambe waan u xiirayaa ma jirto markaasuu laba kun oo kalena ugu dara saddex kun oo saddex kun oo diinaar ayuu ninkii meesha ka qaatay nin iska wuxuu ahaa maaragtay qani ah oo hanti iska haysta oo faxala buu ahaa waxaa kaloo la sheegay isagaiyo nin addoona baa xajaaj ibnu yuusuf baa qabtay oo xidhay dabeetna way soo baxsadeen isaga iyo niman kalea soo baxsaday addoonkiisii buu soo kaxaystay xoogaa lacaga buu sitay way gaajoodeenoo way haraadeen dabeet reer bay ku soo leexdeen reerkii bu in yaroo bilbiya in yaroo caanaa inooga doon ninka addoonka ahaa in yaroo caanaahiyo in yaroo biyaabay u keeneen dee ninku markuu musaafir yahay uu gaajoodo uu haraado maalintaa intaasa dahaba soo moogid ninkii dee gaajooday baa garanaya haraaday oo lugeeye oo dee xalay ta qaday marka koomba biyaa lagu keeniyo koomba koomba caanaa adduunkii wax kaa maqani ma jiraan soo moogid intii baa loo keenay dabadeedna kun diinaaroo uu haystay buu ku kaa diinaar reerka ugee wuxuu ku yidhi haaya dadku garan maayaane oo ninkii hadhow ku dacaydayn maayaan xoolaa inuu hay wuxuu yidhi haddii aanay i garanahayn anaa isaqaana ee nimanka intaasi yaani koombe biyaahiyo iyo koombe yaroo caanaabaa wuxuu ugu abaalguday markiiba intuu haystayba oo kun diinaara ninka yaani sifaadkaa leh oo maaragtay aqoon diinadoo fiicanna wuu lahaa geesina wuu ahaa sifaduu lahaa waxaa ka mid ahaa waxaa nin kibir badan buu ahaa nin kibir badan oo isqaadqaad badan markaa ninkii la odhan jiray mudarif ibni cabdillahi ibnu shakhiir nin taabicii ahaa oo asxaabtii soo gaadhay ayaa maalin maalmaha ka mida ayaa wuxuu arkay ninkii hor maraya oo isqaadqaadaya oo ay qaarbaal yaacayaan oo maro dhulka jiidaya oo socodkiisu sidaa u soconaya sida diigga iyo daa'uuska u soconaya ayuu arkay dabeet sheekhii baa isayn waaya wuxuu yidhi haadihi mishyatun yubqiduha allah socodka ninkaasi uu soconaya amiirkaahi isaguu maqashiinaya socodka ninkaasi uu soconaya waa socoduu ilaahay necab yahay isqaadqaadkaas iyo kibirkaa ilaahay ma jecla wuu istaago ninku wuxuu ku yidhi awamaa tacrifuni war miyaadi garanahayn ninka sayn la hadlaya muxuu ninkani maanu aqoon anigu waa amiire soo arki mayse ninkani waa amiir qolyihii odhan jiray hoos baa loogu sheegay dhigta wax loo saarayaayo khaladkay sameeyaan waa laga xishoodaayo waxba kama jiraan waa khuraafaad waa masaa waa mas'alo ka mido masaa'ilka qofka loo marka xaakimka loo naseexaynayo mararka qaarkooda laakiin mar kasta maaha suuqaasuu maraayey cid allaaliya cid tabdiicisayna ma jirto cid khawaarij ku xukuntayna ma jirto wuxuu ku yidhi socodkaasi waa socod fool xun ilaahayna waa necab yahay wuxuu ku yidhi waar miyaadi garanahayn waan ku garanayaa buu ku yidhi oo maxaan ahay wuxuu yidhi awaluka nudfatun madira wa aakhiruka jiifatun qadira wa anta bayna daalika taxmilu alcadira waan ku aqaanaa waxaa tahayoo markii hore waxaad ka soo bilaamatay candhuuf dadku maaragtay ay wasakhaystaan ay khashiinsadaan dee mini baad ka samaysan tahay buuhi marka hore waxaad ka samaysan tahay candhuuf wasakha waxaanaad ku dambaynaysaa jiifatun qadira marka qofku uu dhinto sow ma sow qurmi maayo uri maayo in maaragtay qof dhintay uu bakhti uraya ayaad ku dambaynaysaa buuhi labadana waxaa u dhaxeeya caloosha waxaa kaaga jira cadira saxaraad xambaarsan tahay buu ku yidhi saxaraad xambaarsan markaa xaqiiqadaada waan aqaanaayo xaqiiqadaadu waa taas waxaad ka soo bilaamatay nudfatun madira waxaad ku dam waxaad tahay jiifatun qadira iminkana xaalkaagu qofka waxaa xambaarsan baa tahay markaa meelaad ka kibirtay meelaad ka waaweynaysiiso ma joogtid waxaan ku soo gebagabaynayaa qodobkaas mutakabirku waa qof xaqiira kelmad baa jirta amba mahma amba kelmad maarata xikmada baa jirta laa yatawaadacu ila alkabiir walaa yatakabbaru ila alxaqiir qofka iswaaweynaysiiyaa xaqiiq ahaan waa qof xaqiira qofka mutawaadica ahina waa kabiir haddaad aragto qof mutawaadica waa shakhsiya kabiira haddaad aragto qof isqaadqaadaayana waa shakhsiya xaqiira rasuulka calayhi salaatu wasalaam maalin maalmaha ka mid a isagoo khudbadaynaya imaam muslim xadiiska maarata kitaabkiisa ku jira rasuulku calayhi salaatu wasalaam khudbadaynaya oo dadkii la hadlaya ayuu nin soo galay markaasaa waa nin reermiyioo qariiba markaasaa wuxuu ku yidhi rasuulkii ilaahay ow diintayda waxba kama aqaano anigu nin qariiba baanahay oo soo galaytiya oo socotaa diintayda waxba kama aqaano waa rasuulkiioo hadlaya mimbarka saaran maxaad samayn lahayd rasuulku calayhi salaatu wasalaam khudbaddii buu jaray wuu soo daadegey ninkii qariibkahaa buu u yimi dadkina way fadhiyaan way sugayaan rasuulka calayhi salaatu wasalaam kursi baa loo keenay dabeetna wuxuu bilaabay qofkii inuu diintii baro waxyaabay asaasiyaadka ahaa markuu arkay ninkii inuu qanacay buu soo soo kacay rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu fuulay mimbarkiisii khudbaddiisiina wuu sii watay waxaa laaliya wax ku jiro meeshaa ku jabay ma jiraan qofka muslimkaa waxaa laga rabaa inuu tawaaduco gaar ahaan qofka daalibulcilmiga ahi masale kastoo kuu korodhaa waa inay kuu siyaadisaa tawaaduc inaad hoos u socoto naftaada inaad xaqirto ceebaheeda inaad ogaato dadka kale inay kaa fiican yihiin waxyaabaha ay kaaga fiican yihiin inaad ogaato dadkii inaga horreeyey ee jidkan maray ee culimmada ahaa ee dulaabulcilmigaa se u noolaan jireen iyo xaalkoodu siduu ahaa iyo tawaaducoodii qofka muslimkaa waa inuu diraaseeya dabeete naftiisa waa inuu eegaa waa inuu isbarbar dhigaa qof caalima oo cilmigiisu aafaaqda u kala tallaabo mutawaadica iyo adigoo ebera oo ziiroah waxba aan haysan oo daalaadhacaya oo masalena kugu laaqan tahay midna kugu kala badhan tahay midna ay kaa madowdahay in yarna ay kuu bidhiiqayso adigoo noocaasa kibirka kugu jira iyo santaagga iyo afka sidaa u taagayso qofka muslimkaa inuu arko ula daalibalcilmiga ahay waxaa la isweydiiya qofka cilmigu waaba cilmigaaba qofka u sheega tawaaduca iyo wanaagsanaantee cilmiga qofku markuu barto muxuu horta u kibriya asalkiisu laba arrin baa jira bay yidhahdeen culimmadu labada arrinna jira waxa weyan waa kow qofkan dadku waxay u yaqaanaan daalibulcilmiya waxaaba laga yaabaa cilmigii xaqiiqiga ahaaba inaanu jidhkiisa ahayn wax kaluu ku wareegeysanaya wax kaluu baranaya qofkani cilmigii sharciga ahaa alkitaab wasunna fiqigii iyo xadiiskii iyo tafsiirkii iyo tawxiidkii qofkani kuma mashquulsana wuxuu ku mashquulsan yahay saxaafad aqaafa hebello hebel baa san yidhi hebel baa hebel naqdiyey hebel baa midkala radiyey oo dagada ka dhigay hebel buu ka daba qoray kitaabkan oo islan buu ka yidhi waxaas ku mashquulsanya dadkuna cilmi bay u haystaan waxa cilmi bay u haystaan oo inuu qofku ka sheekeeyo naqdi iyo naqdi taani iyo raddi iyo raddi taani inuu ka sheekeeyo cilmigu ka dhigto qofkuba waxaa laga yaabaa inuu qardajeexayo cilmi baanu ka shaqaynahayn dadkuna ay u haystaan qof daalibulcilmiya amaba dariiqii cilmiga wuu hayaaye oo cilmigii buu ka shaqaynayaaye niyaddiisaa xun uu niyad xun buu ku galay meesha cilmiga wuu baranaya laakiin wuxuu u baranayaa intaynu soo sheegnay liyujaariya bihi alculamaa aw liyumaariya bihi asufahaa aw liyasrifa wujuuha annaasi ilayhi kuwaasuu baranaya dadku inay ammaanaan inuu qaar kula murmuu kula doodo culimmada inuu ku gerbiyo waxyaabahaasuu baranaya marka niyadda ha la wanaajiyo macaasidaha la yska ilaaliyo kibirkana ha la yska ilaaliyo waxaa jira yacni waxyaaba fara badan oo kale oo la odhan karo waa cawaa'iqday ka mid yihiin qofkuu tadaruj aan lahayn baa ka mida waxaa ka mid a qofka oo camalkii camal ku mashquula yacni qofka oo cadamu alcamali bilcilmi qofka oo cilmiga ku camal fali waayo waxay ka mid tahay cawaa'iqda ugu waaweyn waxaa ka mid a cawaa'iqda iminka jirtee ugu badan internetka ka mid a ya waxyaabahan social mediaha ayaa ka mid a qofku maalintu dhan saasuu eegayaa mid whatsapp buu eegayaa mar facebook buu eegayaa maqaal yar xun buu akhrinayaa siyaasad buu ka akhrinayaa sawirro ka daawanayaa maqtacyaa ku soo dhacaya wakhtigu wax akhrisan lahaaba ee cilmiga uu dalbi lahaaba gebigiisu wuxuu ku mashquulsan yahay internetka iyo internetka iyo internetka culimmadu waxay idhaahdeen waxaa la isweydiiyey beri dhaweyto waxaa maqli jirteen sheekh hebel baa qur-aanka wuxuu ku dhammayn jiray maalintii laba jeer buu dhammayn jiray waa la yaabi jiray suuragal miyay tahay innaku qur-aanka idinka arkayoo markaynu waxoogaa akhrino qofku wuu daalayaa dee luunkaaba kugu wareegaya marka laba jeer buu dhameeyaa saddex jeer buu dhameeyaa afar jeer buu dhameeyaa talo macnaa waa maxay waa dhoweyd waxay dhahan waxaa la eegayaa qofku internetka maalinteebu akhriyaa qofka haddii baalkaasi internet fiican oo maaragtay wireless ahoo uu xawaarihiisu uu sarreeya haddaad haysato saacadaha qofku bahalkaas uu eegayu dul fadhiyaa waa saacado qaraqa qaar baa waxay sheegaan laba saacadood bay seexdaan gebigooduba wuu cunayaa wuu wadaa meel buu fadhiyaa wuu jiifkuu la tegayaa ma wuxuu siddeed iyo afar labaatanka saacadood laba iyo labaatan saacadood oo ka mida wuxuu eegaya internet qofkaasi inta hadduu qur-aan akhriyaya ka warran qur-aanka imse jeer buu dhammayn lahaa waxyaabaha cawaa'iqdaa waxaa ka mid a internetka sida loo isticmaalana way ku xidhan tahay fasaad fara badan baa ku jira itixaam fara badan baa ku jira qofka muslimka ha iska ilaaliyo saddexdaa qodob bay aniga ila tahay inaynu aad xoogga u saaro niyadda in la wanaajiyo macasida in la iska ilaaliyo kibirka iyo isla weynaantana in la iska ilaaliyo inaasan ku soo gebagabaynaya waa mahadsantihiin sali allahuma wasllam wbaarak calaa sayidina moxamed waali wasaxbi waslem